Isticmaalka karootada oo bulshada u isticmaalaan siyaabo kala duwan kana mid tahay cunista iyo cabitaanka taasi oo faa'iido u leh aragtida indhaha. Suuqyada magaalada Jowhar ayaa xilligan laga dareemayaa sare u kac ku yimid dalagga karootada taasi oo ganacsatada iibisa ku sababeeyeen in suuqa ay kasii yaraanayso.
lacagta ay ku timaado qofti keento oo soo qaadaa taqaana anaga laakiin gabaraa keenta waa kasii qaadanaalee laagsii sheegaysa toban doolar markay wax badan yihiin labaatan doolar aa lagu soo qaadaa noo hada intaa meesha taalaan saddex doolar lixdan kunoo shilin soomaali sida markaas lagu helo wale alxamdulilah wuxuu ilaahay naga qadar waa ka helnaa meesha suuqa marna waa waa ku- waa ku cadyaha marna waa ku madow yahay si waana loo sabraa ganacsiga hadda ka waran socodkeeda qaalmiya ama raqiis waa qaal waa soc qaal waa qaalay ku timaada qaalayn kusii gadnaa anagana
xiliyada ugu raqiisan ilaa meeqaana kala siistaa xiliga ugu raqiisa hal doolar soddon kun shilin soomaali saas waa waxaan ku gadaa xaafadda miis yar oo qudaar ah sida yaanyada basbaaska karootada een, kabsar caleynta ayaan ku gadaa xaafadda cadar cali aan ka gataa marka beeca xaafadda aan ku gadaa mid haddaan saddex doolar ooga qaato ana afar doolar aan gataa jamlo ama tafaariikh haddaan u gadaayn xabad laba kun aan gataa ka- sida karootadoo kaleeto barbarooniga xabad laba kun haddaan aaga qaato ani saddex kun aan gataa kun haddaan aaga qaato laba kun aan gataa xaafadaan ku gadaa saas wey waxaa loo isticmaalaa nafaqa ahaana loo isticmaalaa sida dadka dhiigga yaraa la siiyaa maskaxday u roon tahay korkaan ma- een, qofta jiran ama tabaalaca ah loo gadaa waa loo shiidaa saas waay waa tahay ma jirtaa dad joogto kaaga gato oo aan u rukuman tahay geed sax waa jirtaa xaafadda dad joogtayga gataa jirto sida qajaarkaoo kaleeto karootadan oo kaleeto dad shiitaa jira oo xaafadda igaga gato hadda saddex doolaran ku iibiyey xaafadda markaan geeyo waa kala bixiyaa mid yar iyo midda weyn afar doolar ama afar doolar iyo bar ay ii goysaa Ma ahan markii ugu horeysay uu sare u kac ku yimaado dalagga karootada ee suuqyada qudaarta ee magaalada Tani Jowhar.